bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa oo kuwada ugu darkoron dhegaystayaal waxaa ka mid ah weerar ku bilowday qaraaxa oo lagu qaaday xarunta nabadsuguda ee godka jileco madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho ka furay shirka istaraatiijiyada ganacsiga soomaaliya iyo midka maraykanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo daafuray furista konton iyo laba wado oo ku taalla magaalada muqdisho mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday heshiiska aagga ganacsiga horta ah ee qaaradda afrika warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan xamaas oo sheegtay inay diyaar u tahay sii deynta maxaabiista israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa dhegeystayaal kuwada ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in qaraxyo ay ka dhaceen gudaha godka jilico oo ah goobta laga maamulo amniga caasimada iyo gobolada shabeellooyinka goobtan ayaa ku dhow aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaana baabuurta lagu galay ay wateen astaanta ciidanka dowladda sida ay wararku sheegayaan al-shabaab ayaa ka dagaalamaya gudaha qeybo ka mid ah sida ay xaqiijiyeen ilowreeto dhinaca amniga ah iyadoo ciidamada amnigina ay ku dadaalayaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalkaasi ay al-shabaab halkaasi ka wado saraakiisha amniga ayaan weli wax faahfaahin dhalaad ah aan ka bixina arrintaasi ka socota godka jileco madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa muqdisho ka furay shirka istaraatiijiyada ganacsiga soomaaliya iyo dalka maraykanka cabdiqaadir cismaan indho ayaa warkaani muqdisho ka soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah magaalada muqdisho uga furay shirka istaraatiijiyadda ganacsiga soomaaliya iyo maraykanka shirkan uu dhiirigelinayo maalgashiga soomaaliya ayaa daarnaa in uu bidhaamiyo fursadaha maalgashi ee dalka ka jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiiro xildhibaano wakiilo ka socda dowladda maraykanka ganacsato soomaali iyo ajaanib isugu jirto ayaa goobjoog ka ahaa shirka oo socon doono muddo laba cishaa ugu horeyntii safiirka dowladda soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa faahfaahiyey ujeedada kulankan waxaa ka dhashay in macalimiin iyo dhakhaatiir iyo dad khubro beeraha ah loo soo diro soomaaliya taasoo runtii waagaa soomaalida isku fillaan xagga cuntadana gaartay dad badanoo soomaaliyeed ay wax ka barteen sideedameeyadii haddana markii madaxweynihii hore maxamed siyaad barre lagu casuumo white house reagan waa tii i m f iyo world bank iyo shirkadaha enerjiga sooma maraykanka ay ayaguna yimaadeen soomaaliya oo ay rabeen in labada wadan ay wax wada qabsi yeeshaan mar kale markii sagaashan iyo labadii duruufaha xagga amniga iyo macaluusha ay soomaaliya ka jirtay mar kale george bush waa kii soo diray ciidamada maraykanka si nafaf badan oo soomaaliyeed loo badbaadiyo oo dee mishinkaas neefisor houb uu ahaa iyaduna dee waxay tusaysaa hageen markii argaxisaduna soo weerartay waa tii haddana maraykanka uu mar walbaba uu gacan siiyey ciidamadeenna siduu gacan u siin lahaa haddii duruufo taagan marka xiriirkaas labadan wadan u dhexeeya in lasii horumariyo uu noqdo mid isdhab dhaqaale iyo horumar dhaqaale keena xagga tacliinta xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka bis in loo sii horumariyo tisis waxaan ka shaqaynayno waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid walba oo gacan ka siisay shirkan qabsoomidiisa oo ugu horeysa xafiiska madaxweynaha oo runtii howlwadeennadiisa haraya habeen ay u taagnaayeen sida uu qabsoomi lahaa xafiiska ra-isul wasaaraha wasaaradaha kala duwan iyo cid walba oo gacan siisay aadamaysa waxaan rabaa inaan halkan aan ammaan gaara u diro ganacsato soomaaliyeed oo soomaali maraykan oo ayagana caawa maanta halkan jooga oo u soo safray inay soona weheliyaan dadkan maraykanka ah laftirkoodana fursadaha waddanka ka jira aan sameyno marka waxaan rajaynaynaa in labada maalmoodoo soo socota ay noqon doonto laba maadoo xiiso badan leh oo wax badanna la kala faa'iido rajo iyo didiilo cusubna geliso waa cusubna u furta calaaqaadka iyo waxisdhaafsiga dowladaha maraykanka iyo soomaalida aad iyo aad wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhinaciisa dul istaagay fursadaha maalgashi ee dalka ka jira farxad weyn noo ah dowladda soomaaliya madaxweynihii soomaaliya halka fadhiyo in maanta laga wada hadlayo ganacsi iyo waxisweydaarsi iyo wada shaqayn ganacsatada maraykanka oo runtii aan aada ugu faraxsanahayn in noo yimaadaan ona soo booqdaan iyo dowladda soomaaliya muddo badan baa shirarkan oo kale waxaa lagu qabanayay arrimo kale oo xoogaa dadka soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed hoos loogu eegayay oo iyagu gacanta hoose ay lahaayeen marka maanta maalin weyn weeye soomaaliya waxaa yaalla khayraad tiro badan oo kala duwan energyga haddaan kelmad yar ka idhaahdo soomaaliya waxay ugu badan tahay energygan hadda nadiifta ah oo adduunka laga dhaliyo oo qoraxda iyo dabaysha ah meelaha ugu jaaniska badan adduunka wadamada adduunka markii istadiyada ugu dambeeyey la sameeyey ugu dabaysha badan oo dabaysha korontada laga dhaliyo oo korontada dabaysha haddii investmenti la yaqaano loo helo aan africa oo dhan ka gadi karno korontada halkaa laga dhaliyo iyo qorax intaa ku filan waxaa kaloo iyadana khayraadka ugu badan ee soomaaliya yaalla ka mid ah kalluunka soomaaliya waa meelaha adduunka tuunada martaa ugu badan tahay marka maanta waa maalin weyn kelmadda waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nasiib baad u yeelateen dadkiina halka soo qayb galay maanta inuu madaxweynuhu inagala soo qayb galo shirkan ila soo dhaweeya aniga boosishinkaygu wuxuu ahayn madaxweynaha soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ganacsatada soomaalida iyo kuwa ajaaniibta ayaa soo bandhigay doodo ku aadan qaabka wax wada qabsiga darafyada ee ku dhisan sida looga faa'iidaysan karo istaraatiijiyadda ganacsiga soomaaliya iyo maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dhinaciisa gabagabadii shirka hadaljeedin ka sameeyey isaga oo si rasmi u daafuray shirka istaraatiijiyadda ganacsiga soomaaliya iyo maraykanka
My government will facilitate your entry, safeguard your interests, and ensure that your success is also Somalia's success. The opportunities here, Thank you. the opportunities here, and the time is now. Together, through trade and investment, we can turn Somalia's potential into a reality of jobs, innovations, and growth. I thank you.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa dahafuray furista konton iyo laba wado oo muqdisho ku taala axmed cabdikariin ayaa muqdisho ka soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta furay qaar ka mida waddooyinka muqdisho kuwaasi oo muddo dheer u xiraa arrimo ammaan dartood lagana qaaday dhagxaantii taalley furitaanka waddooyinkani dhagxaanta laga qaaday ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha kala qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab wasiirka amniga jenaraal fartaag wasiirka deegaanka jenaraal bashiir goobe taliyaha ciidanka nabad sugidda mahad salaad iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed asad cabdulaahi waddooyinkan maanta la bilaabay furitaankooda ayaa gaaraya konton iyo laba waddo kuwaasi oo muddo dheer u xiraa arrimo ammaan dartood dhagxaanna ay yaaleen waxaana hawshan lagu qabanayaa muddo soddon cisho gudaheeda sida ay sheegeen mas-uuliyiintaasi wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullah sheekh ismaaciil fartaag oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhagxaan magaalada la dhigo aan lagu sugi karin amni hase yeeshee dadaallo badan oo ay sameeyeen laamaha amnigu ay suurto gelisay in waddooyinkan maanta dib loo furo maanta waxaad nasiib u heshay adigoo ah ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliya xukuumadda dan qaran annagoo ka ambaqaadayna tusaalooyinkii iyo amaawiirta aad la siisay laamaha amniga wasaaradda amniga wasaaradda gaadiidka wasaaradda dekedaha iyo gobolka banaadir dekareetadaadii ahayd in wax laga qabto saxmadda magaalada muqdishow iyo jaamka iyo xirnaanshaha waddooyinka amarkaad annagu fulinayno oo hay-adaha amniga laamaha kala gedisan ee sirdoonka iyo maxaa ladhahdaa nabad sugidda iyo booliska ay hoggaaminayaan iyo gobolka banaadir waxaa noo suuro gashay maanta inaad noo dahfurto wejiga koowaad oo ahaa konton iyo laba waddo oo laga qaadahayo maxaa layidhaahdaa wejiga koowaad laga qaadahayo dhagaxii yaallay labaatanka sano magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa halkaasi ka sheegay in labaatan sano kadib dib loo furo waddooyin muhiim ah oo ah waddooyinka dhex mara magaalada muqdisho ay ka dhigan tahay in magaalada muqdisho uu ka jiro amni laysku hallayn karo sida la sheegay dhowr iyo labaatan sano ku dhowaad oo magaalada muqdisho waddooyinkeeda ugu muhiimsanaay ay dhagxaan ku xirxirnaayeen qaarkood jiingado ka dhisnaayeen saambaadin ku xirnaayeen arrimahaas oo runtii muuqaal foolxun ka bixinayo magaalada ahaayeenna runtii duruufo ka dhashay burburkii iyo dhibaatadii iyo colaadihii iyo amni darradii soo martay xamar in maanta ay hal heerkan soo gaartay laga maarmay oo laga qaaday oo magaalada muqdisho ay tahay magaalo nabad ah oo nabadgelyo iyo xasillooni laysku hallayn karo ay ka jirto waa guul weyn oo u soo yid ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan arrintaas marka ugu horayso uga mahad celiyo dowladdeenna soomaaliyeed ee uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne dalxureeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi in maanta la furo konton iyo laba waddo oo ka mid a waddooyinka muhiimka ah ee magaaladan muqdisho waxay ka dhigan tahay in xaaladdu ay caadi ku soo noqotay
fayswan marka inay dhammaystiraan muddo bil ah ayaan faraynaa hay-adaha amniga iyo gobolka waxaa fududaanaysa sida la sheegay isu socodkii ayaa fududaanaya dadka waxaa si weyn wax looga tarayaa jaamkii jiray iyo culayskii magaalada ka jiray ayay arrintani wax ka taraysaa waxay nashaad gelinaysaa dhaqaalaha dalka gaar ahaan caasimadda ayaa ay nashaad iyo nolol gelinaysaa waxay daliil u tahay arrintani daliil cad oo markhaati bandoona u tahay horumarka laga sameeyey amniga intuu leegyahay waxaan u mahad celinayaa hay-adaha ama ciidamada qalabka sida ee naftooda u huray inay caasimadda muqdisho maanta sidan u ekaato ama ay sidan isu beddesho mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka dooday heshiiska aagga ganacsiga horta ah ee qaaradda afrika ibraahim guudle ayaa muqdisho ka soo diray mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhigan toddobaad kulankiisa labaad waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ajandaha kulanka maanta waxa uu ahaa akhrinta labaad ee heshiiska aagga ganacsiga xorta ee qaaradda afrika waxaana golaha hor keenay wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay qodobada heshiiskan uu ka kooban yahay iyo muhiimadda uu dalka u leeyahay guddiga wuxuu dib eegis qoto dheer ku sameeyey heshiiskan wuxuuna garwaaqsaday in ay la jaan qaadayso dastuurka kumeel gaarhka diinteenna islaamka shuruucda dalka u yaallo sidaa darteed guddigu wuxuu xubnaha golaha shacabka ka codsanayaa in si buuxda loo taabageliyo heshiiskan iyadoo laga duulayo danaha qaranka fursadaha dhaqaale iyo doorka soomaaliya ee iskaashi goboleedka iyo mid qaaradeed heshiiskan qofkasta horta waa dhashaa waa koraa koritaankaa dadka ganaha ganacsiga dalkaana waa koraa inaad ummadaha kale la wadaatana waxa adiga kugu xiranahay waajibaad muqadasa oo qofka inuu xiranayo marka laga arrimood inaan kala saarnaa implementation wixii markay filayaan guddiyaal baa jiro tablica ah guddiyaashan tablica ah ma geli karaan howlaha haddaan la ansixin oo shirka aan laga ansixin waxa uu yahay heshiiskan gacmaha lama geli karaan sidaa darteed waxaa ka hadashaa waxyaala tablica ah tablicada goormaan geli karnaa wasaaradda idaaya waxa aad tabanaysaan oo dhan waa xallinaynaa maxaan ku xallinaynaa affirtation waxa aan soo jeedinay
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshire uu kulanka soo xiray waxa uu faray guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha shacabka in heshiiskan ay la wareegaan islamarkaana ay ku soo daraan fikradaha iyo aragtida xildhibaanada golaha shacabka ay ka dhiibteen akhrintiisa labaad ee maanta islamarkaana ay soo diyaariyaan akhrintiisa saddexaad golahana ay dib ugu soo celiyaan si cod loo geliyo guddiga waxaan rabnaa inaan dhahno akhrinta saddexaad soo diyaariya talooyinka ku soo lifaaqa xildhibaanada maanta soo jeediyeen sida aan maalinta ka xigta ajandaha aan usoo gelino marka qodobkaas waa naga dhammaaday wasaaraddan waa mahadsan yihiin qodob faqradda afraad warbixinta waa la qeybiyaan filaa ha la soo akhristo kadib doodan bilaabi doonaa iyadana warbixin maaliyadeedka sanadkii naga dhammaaday xildhibaano sharafta leh shirkeeni maanta intaasu ku egyahay waa mahadsantihiin shirka waa noo xeran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu halkaaad naga dhegaysanaysaana waa reediyo jar markana warka caalamka siduu ay wararku sheegayeen xamaas ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay sii deynta dhammaan maxaabiista israa'iil kuwa nool iyo meydadkaba iyagoo uga gol leh joojinta duulaanka israa'iil ee khaza iyo in ciidamadeeda si buuxda ay uga baxaan dhulkaasi sida ku xusan qorshaha isa weedaarsiga ee uu soo jeediyey donald trump war-saxaafadeed ugu baahayay barta telegramka ayaa kooxda ay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay islamarkiiba wadaxaajood la gasho dhexdhexaadayaasha caalamiga ah si faahfaahinta heshiiskaasi loo dhammaystiro xamaas waxaa sidoo kale muujisay maanfurnaanta inay ogol yihiin in maamulka khaza lagu wareejiyo guddi madax bannaan oo ka kooban farsamo yaqaano falastiiniin ah iyadoo arrintaani ay ku tilmaantay tallaabo lagu hubinayo heshiis qaran iyo taageerada dowladaha carabta iyo kuwa islaamkuba arrimaha ballaaran ee ku jira soo jeedin trump sida mustaqbalka khaza iyo xuquuqda dadka falastiiniyiinta ah ayaa xamaas waxay sheegtay in go-aankooda lagu saleeyo mowqif qaran oo midaysan laguna miisaamo shuruucda caalamiga ah iyo qaraarada ka soo baxaya qaramada midoobay dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibidda cawar soo gaaray waa naga intaa cidduu warka iyaga seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook ku leenahay radio jor waa anigoo cabdiqadir maxamed yamaana sidaas iyo ammaano allah